waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinkula suganahay halkan magaaladan quruxda badan ee ankara caasimada dalka aan walaalaha nahay ee turkiya waxaan madaxweyne erdogan uga mahad celinayaa casuumadda uu noo fidiyey waxaan sidoo kale idinla wadaagayaa in kulankeenni maanta uu ahaa mid miradhal ah oo guul ku soo dhammaaday oo ku salaysnaay walaalo ka kulmay dan caama oo ka dhexaysa ummadahooda iyo ayagaba sida aan la wadaagay walaalkay madaxweyne erdogan dowladda soomaaliya iyo dadkeeda waxay u arkaan dalka turkiya iyo dadkiisuba saaxiibo dhab ah iyo walaalo garab taagan dalkeena soomaaliya dadaalka aan ugu jirno ka miro dhalinta xasiloonida iyo horumarka shacabka soomaaliyeed walaalaheen turkiya waxaan abaal weyn uga haynaa taageeradooda hagarla-aaneed ee ay ku tayaynayaan laamaha amniga kabka miisaaniyadeenna taas oo kaalin weyn ka qaadata barnaamijka dib u habaynta dhaqaalaha xoojinta xirfadaha dadkeenna maalgelinta adeegyada bulshada ee asaasiga ah oo ay ugu horayso waxbarashada iyo caafimaadka waxaa intaasi dheer iskaashiga aan ka leenahay arrimaha caalamiga ah ee labadeenna dal wada saameeya waxaan sidoo kale qirayaa dadaalka iyo deeqsinimada dowladda turkiya iyo dadkeeda ay uga qayb qaadanayaan xaaladda bini-aadamnimo ee ay muwaadiniinta soomaaliyeed wajahayaan annagoo uga mahad celinayno kaalinta ay dowladda turkiya ka qaadatay dadaalkii aan kula tacaalaynay xanuunkii covid annagoo kaashanayna saaxiibadeenna caalamka oo ay turkiya ugu horrayso arrimaha quseeya dhibaatooyinka bini-aadamnimo ee ay sababeen abaarahu waxay ka mid ahaayeen qodobadii aan uga wada hadalnay madaxweynaha kulankeenni waxaan mar kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan ugu baaqo walaalaheenna turkiya in ay gacan ka geystaan inta karaankooda ah sida ay horeba uga geysan jireen garab istaaggiinna wuxuu wax weyn ka tari doonaa badbaadinta nolosha dadka soomaaliyeed mana ahan doonto wax la iloobi doono waxa aad natarteen wadahadalkii aan yeelannay aniga iyo madaxweyne erdogan waxaan kaloon hoosta iskala xariiqnay in xiriirka turkiga iyo soomaaliya uu muhiim noo wada yahay isla markaana ay naga go'an tahay inaan xiriirkaas ku sii xoojinno iskaashi iyo waxwadaqabsi aan ka yeelanno dhinacyada ammaanka dhaqaalaha ganacsiga iyo dhaqanka